oo fidsan wararka ka imaanaya magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa waxa ay ku waramayaan in halkaasi ay ka dhaceen afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafay dilal kala gedisan oo loo geystay haween ku dhaqan magaaladaasi muqdisho xaafado ka kala mida haddaba waa kan waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo arrimahaasi ku saabsan dilalka loo geystay haween ku dhaqnaa magaalada muqdisho afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waa kan howlgallada ugu dambeeyey ay sameeyaan laamaha amniga gaar ahaan misa ayaa waxay ka sameeyeen noloshii dhibaatada ay ka geysteen nimankii nabadiidka ahaa ee maleeshiyaadka al-shabaab waxaa laga soo qabtay oo ay dadka information ka soo sheegeen in xog lagu helay meelahay aadeen mootooyinkii baadigoobkii loogu jiray mootooyinkaas iyo dilka geysatay guryihii looga shakisnaa ayaa mootooyin laga soo bixiyey ilaa loo mooto aagaasna mootooyinka markaas marayo ilaa laba iyo toban ama afar iyo toban mooto ayaa meesha lagu soo qabtay iyo ciddii waday haddana baarista ayaa ku socoto waana usoo bandhignay media waa ku garta afayaana marka mootooyinka laga soo tago tirada dadka la qabtana meeqay gaarayaan dadku waa afar iyo toban mootooyinka waa afar iyo toban dadkan marka maxaa caddaynaya inay ahaayeen dad mootooyinkana ku shaqaysanayay ama dad tuuno kale loo haysto maxaa caddeynaa idinku haysaan wa waa baaritaan ayay marayaan baaritaankaas ayay kusoo kala baxayaan laakiin meesha laga fulinaayey baaritaanada iyo wadamada laga fulinaayey waxay ahaayeen meelo oo taargada taargadkaas oo ahaa meel aan ka helin informationka dadka deegaanka ah degmooyinka kenley iyo ay tilmaameen inay ay soo aadeen mootooyinka mootooyinka dadkan marka wax cadeymaa oo lagu soo qabto miyaa jira sida inay hubeysnaayeen marka laga soo tago inay mootooyinka wateen
maya qofku waxaan ku dhahay inta waxaan ku dhahay la horgeynaya cadaalada waxaan ku dhahay lama waa mutaan waa la tooni karaa laakiin laguma cadayn karo cidi karta ma jirto laakiin meeshii howlgalka laga sameeyey iyo qofkii toonka laga qabay ayay ku jiraan afariyo tobankaasi qof iyo afariyo toban kale mootaba waxaan rabaa inaan ku weydiyo dadkan ma waxaa loo soo qabto weerarkii dharkeelay ka dhacay oo keliya gabdhaha lagu qaaday mise dad kalea waa loo soo qabtay haweeneydii lagu dilay degmada hodan maya sidaad soo taayba de laamaha amnigu waxay leeyihiin indho fara badan oo dadka ah ayay leeyihiin indhahaas oo usoo gudbiyo xogta mar kastaa dhibaatooyinka dadka geysanayo noocay oo taayeen iyo noocii u ahaa marka mootooyinkani lasoo qabtay wax sidoo kaleeto warbixinto markii la helo waxaa la helayaa meeshii ay aadeen nimankan ama ay mareen ama ay galeen ayaa lasoo sheegaa howlgalku sidaasuu ku bilowdaa marka haddii ay jirto marka wax u eg oo markaas meelaha ka agdhow uu soo gelayaa laakiin kadib markii baaritaan lagu sameeyo waa waa waa ciddii la firay ayaa lagala soo baxaa ee mutaanta ahayd marka baaritaanku sidaasuu ku bilowday markiisii horeeto ilaa ay galabtana uu soo gaaray waxaan laga sameynaya degmooyinka wadajirka iyo dalkeynley dilalkan oo dhan waxay dhacayaan iyadoo ciidamadii ammaanka ay howlgallo wadaan sidoo kale jidadka ay taagan yihiin mudane marka sidee wax u jiraan maxaa qaldan
ciidamada ammaanka waa wa waa dadaal badan ay ku jiraan dagaalan bay kula jiraan cadowgan argixisada caalamiga maleeshiyaadkan marka waxa waaye markuu kala dhaco inta badan wuxuu leeyahay in markaasi uu ladhacayay sonakab lagu jawaabiyo markaasi inay baaritaan lagu sameeyo haddii dhacdo inay markaasi kahortaga lagu arki waayo cadowga baaritaan ayaa lagu raadiyaa marka kan waa baaritaankii welibana sidaan rajeynayno xogta aan helaynay waxa waaye meelihii taargetka ahayd waayo meelaha aan ku sameynay baaritaanada laakiin ku darso dilalka markaan uguma horeyso way kusoo laalaabteen magaalada soomaha dilay kusoo laabtaan laakiin marba cadowgu tatika uu isticmaalaya ayuu bedelayaa tatikan waxa waaye waa waa tatik oo waxaan ku dhahay hadda ay soo bedeleen in mooto lasoo qaato qof lagu dhibaateeyo marka sidaas ayay u dhacday inay lasoo qabto mootooyinkii iyo meeshii looga shakiyey iyo meeshii warbixinta laga helay
kaasi waxa uu ahaa cabdikaamil macalin shukri oo ah afhayeenka hay-adaha amniga ee magaalada muqdisho oo u waramayey waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi shacabka ku dhaqan gobolka shabeellada hoose ayaa cabasho waxa ay ka muujinayaan dhibaatooyin baaxad leh oo haatan gobolka ka jira iyadoo dhanka kalena wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada marka ay sheegayaan in magaaladaasi haatan ay noqotay meel ay ku dagaalamaan maleeshiya beeleedo soo kala horjeeda waa kan mar kale waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi xaaladda magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayaa haatan degeen kadib dagaal halkaasi ka dhacay dagaalka marka ka dhacay ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho ee dhaawac dadka deegaanka ayaa sheegaya in ugu yaraan hal ruux uu geeriyooday sidoo kalena lix ruux ay ku dhaawacmeen dagaaladaas dagaalada ayaa marka laga soo tago maleeshiyaadka dagaalamay waxay dadka deegaanka ay sheegayaan ciidamada dowladda in ay labada dhinac la kala safnaayeen marka dagaalada ka dhacay waxay saameyn ku yeesheen xaafadaha magaaladaas iyo weliba dadka degan waxaana sidoo kale weli dadka deegaanka ay ka cabsi qabaan in ay dagaalo dhacaan inkastoo haatan xaaladdu ay tahay mid yara degan maxamed cismaan yiriiso oo ah guddoomiyihii hore ee magaalada marka ayaa eedeyn u jeediyey dowladda federaalka ah wuxuuna ku eedeeyey dowladda inaysan waxba ka qabanayn dhibaatooyinka lagu hayo shacabka gobolka shabeellaha hoose dhanka kale deegaano ka tirsan gobolka ayaa waxaa ka jira kacdoon looga soo horjeeda ciidanka amisom kadib markii ciidanka amisom afar ruux ay ku dileen degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose afartaas oo dhammaantood ahaa dad shacab ah dadka la dila ayaa waxaa ku jira haweeney da-ah waxaana dadkan lagala degay gaari ay saaraayeen oo halkaasi marayey qaar ka mid a waxgaradka gobolka shabeellaha hoose oo la hadla warbaahinta wadajir ayaa ciidanka amisom waxay ku tilmaameen kuwa dhibaatooyin waaweyn ka geystay gobolka shabeellaha hoose oo ay ku dileen oo ay si kala duwan u dileen oo qaar baabuur ku dileen kale baabuur caasiya qaar bay ku dileen qaar iyagoo inta baabuur duurka kusoo raray soo socdo oo dadka xanaaniga ah ay ku dileen qaar beer odayyaal mas-uul ka ahay oo beertii jooga beertay ugu tageen oo beertay ku laayeen kuwaan baabuuray ku laayeen kuwo kale baabuur waxay ku laayeen kale oo intay suuq iyo saddex nin ku dileen wallaahi adeerow gobolka shabeellada hoose amisom uganda waxaan isleeyahay marka laisku alaayo calculationka lixdii bilood ugu dambeeyey boqolaal qofood waayo ma garan dowlad soomaaliyeed iyo xildhibaan soomaaliyeed iyo wasiir soomaaliyeed oo dhibaatada shabeellada hoose ka dhace hal dhacdo kamida in gudda loo diraa ma aysan dhicin in la baaro ma aysan dhicin in la wax laiska weydiiya ma aysan dhicin amisom adeegsidaas amisom hanaraa oo sida guraayaa adeegsidaas kasay لما كسان سنوي أفرغت الدين أسبوع عند تيجي الدين ما أو كدر تو لا يتيجي هايتي لكن عن كسر جرجريها صومالي لما كانت كدعي بس دول كجوا كدعيو inta laga dacwoonayna oo allah aynu ma jirto allah laga dacwoonaynaa gobolkaana waa gobol baabaay dowladuna way nacday maxamed kaafi sheekh abukar reedi wadajir muqdisho dhanka kale war qoraala oo ay soo saareen xafiiska amisom ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ay aada uga xun yihiin dhacdadii maalinnimadii shalay ka dhacday deegaanka buulamareer taasi oo ay ku dhinteen ilaa iyo afar ruux oo labo ay habeen ahaayeen qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in darawalka gaariga waday uu ka dhiga adeegay in uu gaariga joojiyo bar kontaroola oo ay ku lahaayeen ciidamada amisom bannaanka deegaankaasi buulamareer kadibna ciidamada amisom ay ka shakiyeen gaarigaasi isla mar ahaantaana ay sheegeen in ay ka cabsi qabeen in gaarigaasi uu yahay mid ay ka buuxaan waxyaalaha qarxa oo kooxda shabaab ay soo abaabushay sidoo kale ayaa qoraalka waxaa lagu sheegay in guddi ka kooban dowladda federaalk iyo maamulka koonfur galbeed loo saari doono si ay u baaraan dhacdadaasi iyo weliba xaqiiqda dhabtaa ee ka jirta gobolka shabeellada hoose kolka laga hadlayo amniga ciidamada amisom ee ka howlgala gobolka shabeellada hoose ayaa horay waxaa weerar hore ugu qaaday xere ay ka deganaayeen deegaanka deegaanka janaale ee degmada marka gobolka shabeellada hoose halkaasi oo looga dilay tiro aada u badan iyadoo ugu dambeynna ay ka soo guureen oo deegaankaasi janaale haatan ay gacanta ku hayso maleeshiyada xarakada shabaab iyadoo sidoo kalena deegaankan buulamareer aanu sidaa uga fogeyn halkii ay horay ciidamada amisom uga soo baxeen ee deegaanka degmada deegaanka aan idhaahdee janaale ee degmada marka gobolka shabeellada hoose halkaad weli warkaas kala socotaan waa wadajir radio oo si toos idin kaga imaanaya muujadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta ee hareeraheedana haatan aad si toosa uga dhegaysanaysaan shirkii ammaanka africa ayaa lagu soo gebagabeeyey waddanka etoobiya waa kan waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo inoo qaadaa dhigi doona
shirkii hogaamiyaasha afrika kaga socday magaalada baaridaar ee dalka etoobiya ayaa lasoo gabagabeeyey shirkan ayaa soomaaliya waxaa u matalayay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo weliba mas-uuliyiin kale shirkan waxaa si adan looga hadlay ammaanka qaaradda afrika iyo weliba sida laysaga kaashan karo dhinaca ammaanka madaxda ka qaybgelaysa shirkan ayaa soo jeediyey talo muhiim ah sida lagu sheegay warmurtihii laga soo saaray shirkan waxaana sidoo kale lagu gorfeeyey shirkan shantii sane ee ugu dambeeyey iyo weliba wax dowladaha afrikaanka u qabsoomay si gaara shirka waxaa loogu soo hadal qaaday ammaanka soomaaliya xilli soomaaliya ay joogaan ciidamo badan oo ka socda wadamada afrikaanka ah kuwaas oo dowladda soomaaliya ka taageera dagaalka ay kula jirto ururka al-shabaab dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan kula qaatay adis awa ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya waxaana sidoo kale labada mas-uul ay ka wada hadleen iskaashiga xagga ammaanka iyo weliba labada dal cilaaqaadka u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo jeediyey in la dhiso guddi ka wada shaqeeya iskaashiga labada dowladood kaas oo si wada jir ah dowladaha etoobiya iyo soomaaliya usoo magacaabaan waxaana arrinkaasi ku raacay sida lagu yiri war-saxaafadada laga soo saaray madaxtooyada ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya xeele maryam desalen dhanka kale waxaa meel habsamiila maraya shirka maamuldhisida gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee ka socda magaalada jowhar mid ka mida waxgaradka ka qaybgalaya shirkaas oo lagu magacaabo ugaas maxamed weli oo la hadlay idaacadda wadajir ayaa wuxuu u sheegay in shirka uu meel habsamila haatan marayo shirka ka socda maamulsamaynta labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo ka socda magaala madaxda shabeellaha dhexe dowladdiisa guure bisha labaiyo tobankeedii ayaa wasiirka arrimaha gudaha dib u furay annagana aan dib ugu soo noqonay magaalada gubar alxamdulilah marka hadda sidii hore waa ka wanaagsan yahay marba nabad ka dambeyso ogaasha dhaqankii iyo nabaddoonadii iyo wakiiladii duulka qaarkood ayaa ku soo duurayo shalay ilaa xalay ilaa maanta waan dad badan ayaa soo galay marka alxamdulilah haddana shirkii aad ugu wanaagsan yahay shirkan waxaa lagu wareejiyey duulka dhaqanka haddaan nahay waxaa gudiyo marjaca iyo gudi farsamo iyo gudi xalinta khilaafaadka ayaan sameynay oo ka gudubnay saddex maalmood hadda uu ugu dambeysay haddana waxaan deegsanaynaa haddii loo yidhaahdo saddex boqol iyo kontonkii ergo inaan qaybsano labadeena badan waxaan kaloo ayadana aan sugaynaa saddex ugaas oo gobolka hiiraan looga maqan oo ugu horeeyo ugaas xasan ugaas haliif ayagana inay dhawaanna soo gaaraan qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa shirkani ka gudbiyey mooshin ay kaga soo horjeedaan waxaana xildhibaanadu ay dalbanayaan in dib loo dhigo howlaha maamul dhisida labadani gobol maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir muqdisho wafdi ballaaran uu hogaaminayo shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa ay gaareen magaalada rooma dalka talyaaniga wafdigaas ayaa waxaa kaloo ka mid ahaa madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariim guuleed iyo wafdi uu hogaaminayo haddaba sida ay ku warameen labadaasi guddoomiye gobol ayaa waxa ay sheegeen in ay yihiin kuwa casuumaad ka helay dowladda talyaaniga kuwaasi oo dowladda talyaaniga kala hadli doona guud ahaan arrimaha maamuladooda ee gobolada ayaga ay ka taliyaan kolkii ay soo gaareen garoonka magaaladaasi room ee dalka talyaaniga ayaa waxa ay la hadleen saxaafadda waa kan shariif xasan oo saxaafadda oga warbixinaya waxa ay u yimaadeen dalka talyaaniga iyo weliba waxa ay ka damacsan yihiin kulamada ay la qaadan doonaan madaxda dalkaasi
bismillahi raxmaan alxamdulilah rabbilcaalamiin ujeedka socdaalkana waxaa waaye dowladda talyaaniga ayaan booqasho ka helnay si aan ugu hadalno arrimaha soomaaliya gaar ahaan kuwa maamulka koonfur galbeed sida xaaladda ay ku sugan yihiin amnigeeda iyo xaaladeeda iyo dadka sida xad xaaladooda ay tahay baan rabnaa inaan dowladda talyaaniga oo dowlad oo taariikh ku leh soomaaliya iyo taariikh leh inaan ugu warano sida xaaladda shacabka iyo sida xadda xaaladooda maanta ay ku sugan tahay inaan ugu warano waxaan rajaynaynaa in dee waxyaalo badan ay kasoo baxaan oo hila dila leh labada mudood iyo labada dalba wax u taro gaar ahaan maamulkaas oo weliba ayaga ay taariikh badan ay ku leeyihin gaar ahaan gobolka shabeellada hoose waxaan rajaynaynaa un wasaaradda arrimaha dibadda inaan ka aragno inaan wasiiro kale aragnin waan rajaynaynaa insha allah kolley un dowladda soomaaliya dowladda federaalka ayaa kolley wixii xiriiro guud iska le laakiin anaga ka maamul ahaan waxaan leenahay inaan dhibaatadanadi iyo wixii dhibnahaya iyo shacabka sida xaaladiisu yahay iyo abaaraha iyo waxyaalaha ka socda inaan kala hadalno iyo sida amniga ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dalka soomaaliyeed loo loo xasilan lahaa dhanka kale madaxweynaha maamul goboleedka galmudug cabdikariin guuleed ayaa isna sheegay sababaha ay u soo gaareen xilligan wadanka talyaaniga waayo bismillahi raxmaani raxiim ee, waxaan booqasho kooban ku nimid anigii iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee dalka talyaaniga ee magaalada rome ujeedada socdaalkeena waxay tahay inaan dowladda talyaaniga kala hadalno guud ahaan arrimaha soomaaliya gaar ahaana arrimo quseeya ee, laba dowlad labada dowlad goboleed iyo inaan jaariyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka talyaaniga la kulanno Ee, waxaan joogi doonaa muddo laba cisho ah waxaan is arki doonaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo mas-uuliyiin kale oo dalka talyaaniga ka tirsan booqashadan ay ku yimaadeen dalka talyaaniga madaxda maamul goboleedada koonfur galbeed iyo weliba galmudug ayaa waxa ay qayb ka tahay booqasho horey ay ugu gaareen magaaladaasi maamulada puntland iyo jubbaland madaxdooda si kastoo loo dhigaba dowladda talyaaniga ayaa haatan waxa ay xasul duub ugu jirtaa sidii maamulada dalka ka hana qaaday ay qayb uga qaadan lahayd dib u dhiskooda iyo weliba nabadayntooda halka aad weli kala socotaan warkaas waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda gudoomiye ku-xigeenka degmada buur hakada ninka lagu magacaabo axmed shirqaan ayaa waxa uu sheegay in ay xarakada shabaab kula dagaalameen meel aan ka fogeyn degmadooda buur hakada dhulka degmada buurakaba ee gobolka baay ayaa waxa uu ka warbixiyey iskoormaad ka dhacay meel aan ka fogeyn degmada buurakaba gudoomiye ku-yeenka degmada buurakaba axmed shirqaan ayaa radio risara ugu warbixiyey khasaaraha ka dhashtay iskoormaadkaasi u dhexeeyey ciidamada gaarka ee koonfur galbeed oo ay garab ka helayaan amison iyo ururka al-shabaab meel dambehayd hawaaladunta iyo luuxabar dhacdayo aana jitu gala jireen shabaabkii oo maaragnaada umutu safarka ay ku maraayaan dhamaa jireen hasuuga jireen iyo ilaahay kiisi gacanta ku kowadi ciidanka amisonka iyo ciidanka koonfur galbeed ku guulaysadeen labaatan ku waxaayen kan horay dhaqdhaqaaq suugi bartaasada katoogadi labaatanka kalena isdiibeen kala hugaada iyona bartaasada katooga labaati kow kan kow horay iyo labaati kow kowe alkahaay oo dhaqdhaqaaqa soo bili toogadi labaatan kale maragneed oo iyo la geliyey isdiibeena la hug kalaka kaadaya dhan hubaysanaayeen markaasu baadir labaatan kan la toogadi labaati kow meel la toogadi dhanka kale gudoomiye ku-yeenka ayaa waxa uu sheegay inay la wareegeen deegaano badan oo is yimaadaan degmada buurakaba ee gobolka baaye gudoomiye ku-yeenka asagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay howlgalkii ugu dambeeyey ee ay ka sameeyeen degmada buurakaba iyo tuulooyin kale oo is yimaada inay kala kulmeen ururka al-shabaab dagaal xoogan dhimashoe dhaawacna ay jiraan labada dhinac oo halkaasi ku dagaalamay dinka kale magaalada amiigi maalan ciidan oo maaragneeda booliska koonfur galbeed iyo walaalyadan amna garab siyaayeen amiigi maalan maaragneeda magaalada finaasha iyo gudaashaba amni ku sugaayeen meetan leedahay tan kuhadaysan howlgalada ka samayni waa kaya naaragale tan laba meetan leedahay jamaaca meed waa barariya naaraga afaraad kugulayno wallahi nasoon ogsuna miila saddex qof wada dhaawac fudutan oo kanagadeen tolembo iyona khasaarooyin badana injeysini kaze howlgal kunka horeena suubiyaani kuwaaftayda may bahatay warbixin ay hadlay iliyo masaajidko misdugmito zika ahaana dadka islaamka ee hose kasaba zikaadilan ka maalmihii lasoo dhaafay ee ciidamada gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya kuwooda ku sugan degmada buurakaba ee gobolka baay ayaa waxa ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo degmada buurakaba ee gobolka baay iyo
ayadoo guud ahaan gobolka shabeellada hoose haatan ay dhibaatooyin dhan walba a saameyn ku yeesheen ayaa dhanka kale dhibaatooyinka qaybahooda ugu ballaaran lagu eedeynayaa madaxweyne xasan sheikh iyo dowladdiisa oo ayada ciidamo beeleed labisan dharka ciidanka dowladda soomaaliyeed ay u dirtay gobolkaasi isla mar ahaantaana ciidamadaasi qaabka beeleed u habaysan haatan ay dagaallo ka hurinayaan gobolka ayagoo dhanka kalena isbaadho meel walba taallo gobolka u dhigtay shacabka ku nool gobolkaasi haddaba nabadoon maxamed cumar cabdulaahi fanax oo ka mida nabadoonada beesha biyomaal oo ayada haatan dagaal aad u kulul kula jirta saddex geesoodka bari ee gobolka shabeellada hoose hogaamiye beeleedyo iyo weliba maleeshiyo aan cidi ka amar qaadanin iyo weliba kuwa ku hubaysan dharka ciidanka dowladda ayaa maanta waxa uu sheegay nabadoonka in guud ahaan gobolka shabeellada hoose ayan nabad ka dhacaynin kana dhici karin ilaa inta uu xilka madaxweynenimada dalka uu hayo xasan sheekh maxamuud bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan way salaaman yihiin raadiyo daran iyo shaqaalihiisa salaama oo dalka iyo deegaanada soomaaliya u shaqeeya waxaan leeyahay habeen wanaagsan markii horeyso marka labaad waxaan rabaa inaan ka hadlo eh, gobolka shabeellada hoos oo qolqobortooyi ka dhammaad diiday soomaaliya waxaan tirahda aaday haddii aalkee nool uuriyaan mooraayan jiw xashi maxamuud jiro gobolka shabeellada hoos dib mooraay dhowr maraan ku celceliyey ku celceliyey milatara ayaa meesha ku haysta dalkii dadka deegaankii sideedkii jirkiiya gurigana la buxooyaa guryaha la gubayaa guriga habarmaan xaaji agoon juugtiya la gubay guryihii baaburtikiina matoora baana la gubay dib badan ayaa xaafada loo geystay maalin maalin ka dambayso habeen saddexaad waxaan la hadlay general xagi oon leeyahay walaalow nabadoonkii beesha anahay shabeellada hoosaan joogaa kaama jeeri ee waxaa ayayu adduunka ayay adag ku su-aalaa berito adaa hadda dawlada markeed wadata adaa magaca dawlada wadata ayay ayayu saan iska bedel saan dana kuuma ah aana xisaaba kuu jirta maakada iyo waayeelada iyo ummadaana durmayso ruutaana ku durmayso milatariga aad ku haysato hoosna maleeshiya aad ka wadato oo maleeshiya deereedna aad gacan ku sii hayso ilaahay kaa jaasihayo waa si kasta walaalimaan kula hadalnay sagaal jenaraal ayaa isku bedelay adaa u dambeeyey adaa u dambeeyey galabtaa maxay joogtaa guriga agoonta inaad gurto baabur agoon leeyahay inaad gurto guriga inaad guri kasta aad sida saarato taba bashaar saarato magaalada aad barakacin ka geysato waxaan ku leeyahay waa kuwa tale ah dadkaa ayagaa kaa dhasheen ayagaa iska xiga ayagaa ila samaana ah nee ila samaanaa tahay neehow dadka hay dadka ha isku diran ila samaane ha heshiyo ha isdilo ka dhexbax adiga waxaa dhakad kaa dhiga neehow waxaan kuu sheegaa inay istaaqulays salaad dadku dawladda ilaa ciidan federaal laga helo jijin laga helo ciidan dawlad ma jiro yabdaa laguu sheega ciidan qabiila jiro yah ciidanka ciidanka meesha jooga maaha ciidan somaali maaha ciidan soomaali imaan doona waagaata xisaabtamaana adiga intii goor goorta ka baxayeyo maanta intaad live waad arkaysaa maanta inta horaa beeldushood haween habeenkaid hooyadii waa kula hadlay ka hor dagaal waa socda xabad xabad waa socda laakiin habeenkaid hooyadii ciidankaan waa baxay ragay masaajidka la soo galeen ay laayeen dowlad ku qabsaysa male dii kuwa ku celhaysan ma qabtid niyahow naga leexo nabad hadaad rab naga leexo shabeelladood ka soo bax ka soo bax ka soo bax hortaada dadkii jiraad soo baxay niyo ka soo bax taasaan ku leeyahay hagii waa kuula seexa adaan kula hadlaa o tan kale waxaa leeyahay ama soomka shabeelladaas joogta dhowr shil bay ka dhacay shabeelladaas marka haddii dad ay ku baabi'iso maanta dhowr mar dhowr iyo sagaal sagaal mar waa intay ka- ku baabi'inayso sharagood intay ku dishay waa la ogyahay waa qorayahay maanta u dambaysa janaarka ku geysata waa la ogyahay maanta u dambaysa waxay samaysay buur masaakiina waayeela habar sideetan jir ah gabar sagaal jir ah lab waayo konton jir ah baawur saaran baawurkii la joojiyo laga dejiyo xabad lagu laayo ayaa ka dhacday ama soom taasi cid ka yeelays malaha dowlad soomaaliya dhigeeda ha furto shabeellada hoos waa ku maqan tahay aaradaasa ninka ama soom xukumaya hadlaa tan talasku dhaafayo maaha salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu kaasi waxa uu ahaa nabadoon maxamed cumar cabdulaahi fanax ku magac dheer oo ka mid a nabadoonada beesha biyomaal iyadoo aynu soo gaarnay xilligaan isku macsalaameyn jirnay barnaamijkeenii inoo soo bilowday maanta saacaddu markay ahayd saddexda galabnimo inta dib dambe barnaamij kaloo xiise leh aan ugu kulmi doono waa anigu cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuureeni yuusuf sheekh cabdow iyo farsamayaqaanka farsamada inoo haya maxamed sido oo intuba idiin leh sidaas iyo nabad